waa barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha ee laanta af soomaaliga ee v o a da dhegaystayaal sheeko xariirada oo ah habsuugaaneed caan ah oo dunida oo idin laga yaqaanay jaadad dhowra ayay u kala baxdaa qaar baa ku saabsan dhismaha dunida iyo ifafaalooyinka maalin walba ay indhuhu qabtaan sida cirka dhulka daruuraha roobka xidigaha qorraxda dayaxa habeenka dhalaarta iyo wixii la mid ah qaar baa ku saabsan dadqalatooyinka sida dhagdheer qaar kalena madax malahayga mala awaala sida boqoradii soomaalida ee araweelo la odhan jiray maansayahankii hore ee soomaaliyeed wuxuu weligiisba ogsoonaa qiimaha suugaaneed ee adeegsiga sheeka xariirada ku jira taana waxaa markhaati u noqon kara sheeka xariirada badanaa ay soomaalidu wada taqaan waa qeyb libaax sheekada ku magaca dheer ee dhacday habar dugaag oo idin maalintii ay hashu soo dhex martay waxaa la yidhi libaax oo boqorka dugaagga ah ayaa ugu horrayntiiba wuxuu u yeedhay dhurwaa si hasha hilbaheeda loo qaybsado wuxuu ku yidhi waryaa dhurwaayow hasha hilibkeeda noo qaybi kiina isaga oo aan wax badan ku maqnaan ayuu yidhi waa tahay boqorow hasha ma bar mase bar bar adigaa leh barka kalena intayada kale ayaa leh dabadeedna intuu qaybtaas qawaday ayuu libaaxii aad u carooday markaas buu dharbaaxa xoog badan dhurwaagii ku gaggabiyey taasoo uu ishiisii midige ku waayey markaas buu si aysan mid labaadi ugu dhicin halhaleel goobtii uga cararay isaga oo ay ili maqan tahay dhiiggu uu gobo leeyahay diihaalna uu u dheer yahay libaaxii oo dhiif awgeed micyaha isku lisaaya ayaa kolkaa dawaca u yeedhay wuxuu ku amray bal iyaduna inay hasha hilbaheeda habar dugaag u qaybiso say waa wixii dhiifoonayde hawlaarsan intay tidhi ayay qaybintii ku dhaqaaqday waxay tidhi abti hasha ma bar mase bar bar adigaa leh hasha ma dalool mase dalool dalool adigaa leh hasha ma waax mase waax waax adigaa leh hasha ma falar mase falar falar adigaa leh hasha ma rimic mase rimic rimic adigaa leh abti hasha wada qaado libaaxii oo farxad la kala batay wax qaybintii dawacadana u bogay ayaa iyadii su-aal weydiiyey wuxuu ku yidhi dayooy yaa sidaan qaybta wacan kuu baray markaas bay ku jawaabtay isha cumar ka lulaata ayaa i bartay sheeka xariiradaas maanseyahanadii soomaaliyeed ee inta gabayga u roogay wax ku tusaaleeyey waxaa ugu magac dheera allaha u naxariistay xuseen maxamuud faarax oo xuseen dhiqle loo yiqiin waa ninkii muddada dheer sayid maxamed xoghayaha warfaafinta ula meel joogay ee maansooyinkiisa mar qura kolkuu u mariyo isagu dabadeed daraawiishta sii qaybsiin jiray tan iyo dhallaannimo weligiisba wuxuu ahaa guryaha reer sayid nin ka tirsan jabkii dariiqo kadibna wuxuu ka mid ahaa raggii hogaamiyaha la qaxay ee markii dambe buurta iimay la tegey diseembar kun iyo sagaal boqol iyo labaatankiina wuxuu ku jiray nimankii iilka dhigay ee xabaashiisii inta dulganoodsaday ay ilmadu gobolaysay gorayo gabar u dhacay waa tii ay dabadeed daraawiishi noqotay waa tay kala fidhirtay gaaggii ka haray waa tay iniba meel afka saartay qaar nugaal iskaga soo noqda qaar bay dhaba ka cidgala hara doolood ama hara xagarey qaar u baynuuna nin waliba halkuu islahaa waad ku nabadgeli waatuu u dhaqaaqay waxaase jiray qayb kale oo inay dagaamadaas dib ugu soo noqoto lafaheeda uga baqday waa aqalka madaxtooyadii daraawiisheed intii ka tirsanayd ama lagu tirinayay waa reer sayid ama waa reer xasan nuur oo ingiriis xabashi talyaani iyo soomaaliba ay raadinayaan wiil iyo waayeelna koodii gacan lagu dhigo aan dhiiggiisa dhulka loo oggolaadeen sheekh yuusuf cabdilla xasan oo ay sayidka walaala ahaayeen iyo xuseen deqle ayaa u odayaala iyaga iyo raggii kale markay tashadeenna waxay goosteen ingiriis iyo talyaani intii laga iibsan lahaa soomaali oo idilba inay ka raadgataan oo maatadooda galbeed iyo gendir ay la qabtaan waxay doorteen inay magan galaan caruuse iyo reer daadhi oo ahaa qoyskii u talin jiray inkastoo karkii hore si wacan loo qabtay haddana maalmo kadib baa gardarraysi lagu bilaabay haddiiba wixii gacmahooda dab ku harsanaa ayaa laga meersaday markii dambena dumarkii ay wateen baa loo soo dhigtay iyada oo aan cidna la weydiisan yaa naado buraale cabdi cumar hortooda lagu guursaday cali diniiqa oo ka mid ahaa madaxdii sare ee caruusada ayaa aqal iska gashaday qurux haddii la yidhaahdo waa qoftii daraawiish ugu haysatay waa afadii khaliif sheekh cabdilla u dhexe jirtay ee markuu ka dhintay uu sayidku ka dumaalay isna maalintaas wax yar ka hor uu ka geeriyooday taas iyagoo ku ciilqaba ayaa maalintii dambe duqi caruuse oo idin u boqranaa nuux maxamed daadhi waxaa hunguri ka galay jamaal sheekh cabdille oo ay sayidka walaala ahaayeen walaalkeed sheekh yuusuf dheere ayuu abbaarayoo weydiistay isna intuu malaha naftiisa uga yaabay ayuu halhaleel iyo tashi la-aan ku siiyey maxayse ugu taallaa markii arrinta loo sheegay iyadii baa iska soo taagtay iyadii baa sina loo marsiin kari waayo nuux daadhi sidaas kuma uu harine wuxuu u yeeray xuseen dheqle oo ay la ahayd inaan jamaad waxba ka diidi doonin sidii ay walaalkeed wax uga diiday show xuseenna meel xun bay ka maraysaa oo gabadhaba isagaa ka daran waxay caruusi ku fashay waa ninka ceelqaba kuna hamiyaaya maruun siduu uga aarsan lahaa ha yeeshee maalintaas nin aymaya u bannaanayd muu ahayn wuxuu garaysan waayey naado buraale habkii looga booliyey iyo sida fudud ee la rabo in jamaadna loogala meero waxaa isula ekaaday xoog sheegadka lagula xaajoonayo iyo sheeke xariiradii qayb libaax markaas buu tala mooday waxaa laga raba inaanu hagaag u oggolaan hagaagna u diidin maya iyo haatoona inaan laga maqlin isla markaasna cadhada laabtiisa buuxisay oo caruusa dhab u dareensiiyo cishadaas buu tiriyey gabagan aanu qayb ka mida welin doono ee suugaanta soomaalidu ay ku faani karayso haddiiba maalin uun inta suugaamaha la tartansiiyo midda soomaalida lagu soo daro allah u naxariistay xuseen daqile oo dawacadii sheeke xariirada iska dhigaya nuuc daadhina libaaxii ka dhigaya ayaa wuxuu ku garnaqsaday qayaashow libaax baa dhurwaa qaybi yidhi soore wuxuu yidhi hilbaha jeex balqalo qoon dhan baa nahaye markaasuu qababaalihii qoonsaduu dilay dharbaaxuu il kaga soo qaaday uu hoor ka soo qubay afqashuushla goortuu dhintuu sii qataabsaday qabaruursi iyo ohin buu qoondunuunucay dawucuu kalkaa soo qabsaday sida qisaaseede iyadoo qarqari buu ilkaha qoorqabkii xoqaye wuxuu yidhi qanjaafula xumeey tali qadaarkaaga adeer gacalle qaar iyo dalool qaaxa iyo feero qumud iyo baruur iyo leg iyo qowdhihii kuruska kuu wada qorsheeyay islow neefka wada qaado markaasuu wixii qaday qabsaday qoobabkadafleeye waxaa la yidhi qabiil male dayoy qayliyaha aale innagoo quruundhana maxaa qada inoo diiday warqacdii hore haddaan deeyey kobtii weelku sii qulushay barbaa kuu qismo ah waa wuxuu eeday qaaryara eh aniguna u dhaasaan ahoo lee qulqulatay duqiinoo qab weynaa wakaa qooqa loo dilay qadarkii ilaahya rabbaan quud ka sugayaay qudheedaan u yaabaya miyaan idin qasaarteeyey warmaanoon qudraba haynin baa qabash ka soo waaqsan anna qayb libaax weeye taad igu qasbaysaanee dadka igu qoslayiyo kobtaan ka qalbi diidayo qadayey adduunye uma socon waad ii qaharteen qadankii dariiqiyo haddaan qadiimadii waayey labadii qofay nagaga haray qaafadii dumarka tii quruxda roonay hadday cali la qooqayso qudhoo keliya baa nagu hadhay oo qalabku noo yiile tanna qaata naadaba rag bay qaac u shidataye tashigiisu siduu ahaa xuseen dhiqle toos wax uma diidin toosna wax uma oggolaan wuxuuse tiriya gabagaas qayb libaax la baxay oo noqday nuux daadhi gabay hakiyey jamaal sheekh cabdillana bililqaysigii lala maaganaa ay kaga badbaaday dhegaystayaal barnaamijkii dhaqanka iyo hidduhu maanta halkaa ha inoo jooga waa inoo toddobaadka soo aadan iyo ku lamid ah hadduu eebba idmo